barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan mubaaraga dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah sagaalka bisha meey ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira coronavirus idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan barnaamijka idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono saameynta baraha bulshada ay dhallinyaradu ku leeyihiin bishaan barakaysan ee ramadaan marka loo fiirinayo bisha ramadaan waxaan aaminsanahay in isbedel weyn uu ku dhacay dhinaca miidiyaha gaar ahaan dhallinyarada positively markaan u fikirno positively dhallinyaradii meelihii tiktok ahaa meelihii whatsappka ahaa meelihii instagramka ahaa oo loo isticmaalaya waxyaalaha khaldan bishiisa waxaan dhihi kara waxaa loo isticmaalayaa saameyn togan kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka ayaanan barnaamijka ka marnayn qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
keydi miller oo ah xogayaha warfaafinta ee madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens ayaa laga helay cudurka coronavirus madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey warkan isagoo sheegay inaanu wax walwal ah ka qabin in fayrasku uu ku fido aqalka cad keyti miller ayaa ah xaaska la taliyaha sare ee madaxweynaha ninka lagu magacaabo stephen miller ma jirto wax war ah oo ku saabsan haddii miller isna laga helay cudurkan iyo haddii uu weli ka shaqeeyo xafiiskiisa aqalka cad keydi miller ayaa laga waayey coronavirus maalin ka hor markii la marsiiyey tijaabada cudurkan waa qofkii labaad ee ka shaqeeya aqalka cad ee laga helo cudurka coronavirus toddobaadkan saraakiil maraykan ah ayaa khamiistii xaqiijiyey in xubin ka tirsan ciidamada badda kaasi oo ka shaqeeya aqalka cad laga helay fayraskan madaxa shaqaalaha ee aqalka cad mike midos ayaa jimcihii sheegay in aqalka cad uu yahay halka ugu badqabka badan laakiin waxa uu sheegay inuu ka fiirsanayo tallaabooyin cusub oo uu soo rogo si loo ilaaliyo madaxweyne trump iyo ku-xigeenkiisa pens hogaamiyaha mucaaradka ee dalka burundi ahna musharax madaxweynaha ee dalkaasi agathon rawaza ayaa sheegay in taageerayaashiisa xisbiga c n l lagula kacay falal isugu jira xabsi weeraro iyo weliba sidoo kale dil ka hor doorashada madaxtinimo ee qorshaysan in la qabto labaatanka bishan mey isagoo la hadlayay v o a ayuu sheegay inay jiraan falal ka dhana xisbigiisa taasi oo kuwa geystana aysan helin wax la xisaabtanaa c n l ayaa sheegtay in xubin ka tirsan xisbiga la weeraray halka laba kalena la la'yahay ilaa toddobadii bishan waxaa kaloo xisbiga c n l uu sheegay in madaxii xisbiga ee gobolka muwaara la afduubtay afartii bishan islamarkaasina meydkiisa laga helay webiga ololaha doorashada madaxtinimo iyo kuwa baarlamaaniga ayaa si rasmi ah uga bilowday burundi bishii hore koob iyo labaatankeedii iyadoo ay socon doonaan muddo koob iyo labaatan maalmood ah xisbiga talada haya ee c n n d f d d oo uu hogaamiyo musharaxa madaxweyne evereste niyashimiye ayaa la saadaalinayaa inuu ku guulaysto doorashada warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo inoo akhriya warkii caalamka halka aad kala socoteenna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
wacan oo wanaagsan dhegaystiyaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa bisha barakaysan ee rabadaan sidee ayay isticmaalka dhallinyarada baraha bulshada ay ku yihiin iyadoo bishan aan ognahay in bil cibaado ay tahay barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona shaakir cabdulaahi ducaale iyo cabdiqani cabdulaahi xaaji oo ka mid ah dhallinyarada ku xiran baraha internetka ugu horeyn barnaamijka waxaan kusoo dhoweeyey cabdiqani cabdulaahi xaaji oo ka warramaya sida ay dhallinyaradu u isticmaalaan baraha bulshada bisha barakaysan ee rabadaan aad aad umahadsan tahay wari yuusuf waana ku dhowahay barnaamijka dooda caawa haddaan u guda gulo su-aasha ay weydiisay qaabkii sida u isticmaalan dhalinyaradu baraha bulshada xilliga rabadaanta saameyntooda muxuu aha togan marka laleeyahay social mediahu waa meesha keliya qofka kusoo gudbin karo informationka muxuu ahaa wanaagsan markaa soo gudbinayo markan wuu ka duwan yaha isdhihi karaa soonka hore soonka kan maadaama soonka kan dhalinyaradii aada u faafinayaan wacdiyadii iyo talooyinkii soonka iyo axkaamtii iyo muxuu ahaay axaadiistii ee ku aadanaa soonka taasoo faa-iido u noqonaysa dhammaan bulshada markaa ku xiran muxuu ahay social media iyo mediaha si gaara dhalinyarada oo markaas muxuu ahay isticmaalka media aada ugu sarreeyo waxaan isdhihi karnaa isbedel weyn baa ka muuqda bishatan dhinaca mediaha because maxaa waxaa yeelay dhalinyaradii waxay markan ujeedaa dhinaca positiveka oo diintii la xiriiraan muxuu ahay waxaa lasoo gelinaya axaadiistii oo leefa dhalinyaradii aad bay waxay u xiran yihiin kitaabadii masaajida taraawiixda la tukanaya waana saameynaas leeyahayn aada u bogaadinayo aan soo dhaweynaya wey waayahay cabdiqani ayaa isagana siinaya cabdiqani adiga aragtidaada maxay kula tahay bisha barkaysan ee rabadaan iyo isticmaalka baraha internetka ee dhalinyarada bismillahi raxmaan raxiim aad baa u salaamayaa bahda weriye iyo sidoo kale idaacadda v o a barnaamijkan quruxda badan ee dhalinyarada marka xiga walaalka shaakir baan aada ugu mahad celinaya fikirkiisa quruxda badan anigu waxaan qabaa fikir ka duwan fikirka uu qabo walaalka shaakir maadaama baraha bulshadu baryahan dambe noqotay meesha u mashquulka badan waqtiga haddii la qiimeeyo ugu badan dhalinyarada ka qaata waxaan dhihi karaa bisha rabadaan oo loo baahnaa bil cibaado iyo mataqaana wanaag iyo wax badan la samayn lahaa kitaab akhris la samayn lahaa in bedelkeedii laga dhigay maxay ahayd oo dhalinyarada inay ku mashquusho social media inay ku mashquusho maxay ahayd oo ribalayga soo wada gasho doodo yacni aan qusayn oo waqtigooda kaga dhumanayo ku jiraan waa uu sheegay waxyaalaun wanaagsan oo lagu qabto laakiin waxaan dhihi karaa waxaa ka badan dhanka saameynta oo waxaa ka mid a tusaalahaan barobagaado dhalinyaradii waxay u badan yihiin dad barobagaado fiidinaya wax yarba waxaan jirin ha dowlad dowlad hiblaayo midbuu cambaarana mid kale kasoo horjeeda waxma dhihi karaa soonka wuxuu kaga dhex furmayaa social mediaha dhexdooda kuwa halkaas ka caayinaya kuwa waxaweeye iscanjarafaynaya kuwa waxa weye madaxweyne hebel waa tuug bay lasoo boodaya marka waxyaalahaas o dhan waa waxyaalaha soonka burin kara maadaama soonku u cibaado yahay cibaadadana u baahan tahay in waqti la siiyo waxaan dhihi karaa social mediahu isagoo positivkiisa wata laakiin negativkiisa ka tiro badan oo ninka hadda raba mobilkii wax walbo lasoo dhaweeya saacaddii mobilka ku jidhaa waxaa laga yaabaa inuu second mobilka saacadda fiiri inuu u furo oo looga uga saaro inay ku qaadato labaatan daqiiqo soddon daqiiqo marka waxaan dhihi karnaa social mediahu anoo weliba intaa ka badanna sii sheegi doona saameynta ugu badan uu qaatay waxa weeye inay dhalinyaradii waqtiga ku beer darayso waqtiguna waa kii loogu talagalay cibaadada iyo waxaweye rabadaanta habeenkii oo dhan buu soo jeedaa maalintii oo dhanna waa hurdaa salaadaha qaarkood wuxuu sameynayaa qasri isu geenaya jamci buu sameynaya marka waxaan dhihi karnaa sida qof musaafir oo kale ninka dhalinyarada hadduu salaadii jamciyo oo waxaweye duhur casar u geeyo casarna maqrib u geeyo de waxa weeye cawskii wuxuu noqonayaa dameer caws ka soomay buu noqonayaa cibaadadiisi waxba noqon mayso
arrimahaas aa noo sheegtay dhalinyaradu inay ka mashquuleen cibaadada bisha barakeysan ee rabadaan arrimaha internetka iyo social mediaha ay aada u isticmaalayaan adiga cabdiqani ahaan waxyaabahaad ka dhawaajinayso xaadir mu ahayd aragti mu ahayd dhalinyaro barnaamijyada noocaasa aad sheegayso oo ku kacay oo sameynaya bismillahi raxmaan raxiim yuusuf su-aal aad u wanaagsan bay weydiisa horta shakhsiyadaydu markaan iska hadlo mobilka iyo social mediaha markii la dhahayo hortu hadda iyo waqtigii hore hadda waan aad ba ugu yara oo isticmaalkiisu aad buu mataqaanaa igu yaryahay waayo jaanis badanba uma helo inaan mataqaanaa soo galo howlo kale iyo mataqaanaa iyo cibaadadii iyo waxyaalo badanba iskaga mashquulsanahay laakiin waxaan aaminsanahay totally dhalinyaradu intay u badan yihiin meel kasta ha joogta ama muqdisho ha joogta ama jubbaland ha joogta ama puntland ha joogtee ama soomaaliya o dhan haba joogtee waqtigooda ugu badan waxay gelinaysaa waxa weeye social media tiktok waxa la dhaho baryahan dambe waxa weeye nagu soo siyaaday oo mataqaanaa dhalinyarada qaarkood waxyaalahay soo soo dhigayaan aa moodeysid inuu yahay wax mataqaanaa diinka baxa oo kitaabtii lagu kaftamaayo oo salaadihii lagu kaftamaayo waxyaalahaas o dhan marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa shakhsiyadeedu kow social mediahu waa seef laba afla ah idinkoo ka faa'idaysanaya wakhtigiina seefta laba aflaha ah dhanka bositifeka uga faa'iidaysto oo wadanka ku dhisa oo waxa weye mashaariic kusoo gudbiya oo dhaliilaha aad aragtaan idinkoo si mataqaana positive attitude u qaadanaya kusoo gudbiya idinkoo qof cambaareynayn waxaweye dowlad cambaareynayn shaqsi cambaareynayn kusoo gudbiya waxaan kaloo dhihi lahaa mataqaana wakhtigan qaaliga ayaa gelinaysaan social media waa lainka xisaabinaya oo waxa aakhiro ku yaalla oo laga xisaabin doono cabdigu markuu dhinto saddex su-aalood baa la weydiiyaa markii intaan la xisaabin marka wakhtiga ka mid ah marka wakhtiga laga xisaabin doono ina maanta qoondayso oo mataqaanaa si qurux badan u isticmaasho oo weliba dee wakhtigu aad buyna ku badan yahay mana soo laabanaya mar hadduu baxee aad time fiican intaa qaadato wakhtiga aad ka faa'iidaysato baan anugu dhallinyarada ugu faa'iideyn lahaa waxaan dhihi lahaa dhallinyaro dee wakhtigu wax taga wax soo laabanaya maaha cibaadadana weliba aada ugu xoojiya insha allahu tacala maadaama bil barakaysan ku jirno dhalinyaro ma aragta wakhtigooda si aada ugu laminaya isticmaalka baraha bulshada iyo waxyaabaha negatifeka ah ee baraha bulshada ay uga doodayaan dabcan haa waan arkay wax badan baan arkay inta badanna dee sideedaba qofku markaad rabtid inaad wax ka waaniso ama wax u sheegto marka koowaad waxa fiican inaa qofkii si maslaxad ku jirto wixii uga tanaasuli kara aad ugu sheegto marka badanaaba dhalinyarada waxyaalahaasoo kale isticmaalaya waxaan dhahaa niyo horta muusigan oo tictokga iyo meelaha lamidka a ku jira kow horta soonki inuu khatar buu yahay waa qodobka koowaad maxay ahayto kitaabka ha kitaabka wakhtiga ku lumiya iyo waxyaalaha lamidka ah sida waxa weeye qofka hadduu xitaa wax wanaagsan fidinayo waxaan dhihi karnaa ajar baa ugu socda laakiin wax negative a qofku markuu fidinayo oo mataqaana sii sheergaree leeya sii sheergaree waxa weeye iyaduna hawsheeday leedahay marka dhalinyarada inta badan waxaan kula dardaarmaa ama waxa weye aan u sheega anigo wakhtigan inuu yahay bisha barakaysan iyo markii laga baxaba ilaa wakhtigu markasta waa taagaya mogta intaba inay ka faa'iidaystaan
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka madasha dhalinyarada ayaan ku guda jirnaa idaacadda v o a qeybihiisa dhexe shaakir baan siinayaa oo ka mid a dhalinyarada baraha bulshada si aada u isticmaala waa maqlaysa cabdiqani eed ayuu u jeedayay dhalinyarada bisha barakeysan ee rabadaan waxa uu sheegay in si qeyrulmacquul ahayn ay u isticmaalayaan baraha bulshada arrimahaas shaakirow adiga makuu muuqdaan in dhalinyarada bisha barakeysan ee rabadaan ay intooda badan aysan wakhti siinin cibaadada bisha barakeysan ee rabadaan oo si aada ay wakhtigooda u siiyeen arrimaha internetka
bismillahi raxmaan raxiim horta waa soo dhaweynaya fikirka saaxiibka cabdiqani laakiin marka la leeyahay social media waa ognahay in dhalinyaro badan wakhtigooda ay aada iyo aad ay ku luminayaan ama aada iyo aad loo isticmaalayo saameyn togan iyo saameyn toganba waa leeyahay marka loo fiirinayo bisha rabadaan waxaan aaminsanahay weliba ta'kiidinayaa in isbedel weyn uu ku dhacay dhinaca miidiyaha gaar ahaan dhalinyarada positive markaan u fikirno positively dhalinyaradii meelihii tiktok ahaa meelihii whatsappka ahaa meelihii instagramka ahaa oo loo isticmaalaya waxyaalaha khaldan bishiisa waxaan dhihi kara waxaa loo isticmaalaya saameyn togan oo ah in axaadiistii lasoo geliyo in dhalinyaradii muxuu ahay qaarkood qur-aan akhris muxuu ahay ku bedelaan qaarkood ay joojiyaanba miidiyahii inta bisha rabadaan lagu jiro sidoo kale muxuu ahay taraawiixihii oo dhalinyarada aan tukan jirin taraawiixii badan loo xaadiro masaajidda magaalada tusaale ahaan intooda yar muxuu ahay waxaa lagu tukado oo dhalinyarada badankooda joogto sidoo kale muxuu ahay waxaa jira in dhalinyaradii qaarkood ay isu bedeleen culimo isu bedeleen oo diinta ku fidinaya halkaa iyadana waxay ka faa'iidaysatay dhammaan dadyooga caalamka ku nool dhammaan dhallinyarada kale ee ku nool magaalooyinka kale soomaaliya iyo caalamkaba inay axaadiista ka faa'idaystaan marka wuu ka duwan yahay isticmaalku bilihii hore bishitan rabadaan oo waayo dadku wax badan bay ka faa'iidaan dhinaca diinta ah marka laga soo tago dhalinyarada kale waxaa ku weydiin lahaa shakhsiyan shaakir sida hore a u isticmaali jiray baraha bulshada facebook iyo wixii la mida bishaan sidee u isticmaashaa
su-aashaas muxuu ahay bishatan isticmaalka ee miidiyaha markii xaqiiqatan laga hadlo aad buu yaryahay marka loo firiya bilii hore b o i bishatan bil cibaado weeye badanka dadka qaarkood waa sooman yihiin maalintii qur-aan akhris baa lagu jiraa habeenkii taraawiixii cishaa lagu jiraa marka wuu ka yaryahay muxuu ahay maalmihii hore haddii celcelis lasoo urursho isticmaalka miidiyaha gabaygii maalintiiba nus saac bay hadda qaataa marka hore awal hawaris badan buu cuni jiray qofku markuu salaada ka subaxo taraawiixdo kale qofku waa iska daalan yahay almin waa seexanaya waxa la isticmaalaa waxba leeyahay maxaa inta suxuurta dadku suxuurtaan oo mala sugaayo salaada la sugaayo subax iyo barqooyinkii markuu isticmaalka ka yaryahaywaayahay cadqani adiga waxaad noo sheegtay in dhalinyaradu ay si aada u isticmaalayaan baraha internetka bisha barakaysan rabadaan taasna aan loo baahnayn oo wakhtiga la beekhaamiyo oo dhalinyaradu ay bishan cibaadada ay badiyaan waxaan filayaa dhalinyaro badan oo ku dhegeysanaya barnaamijka intaladaadu ay qaateen adiga ahaan cabdiqani ahaan bal waxaad nooga warataa bishan rabadaan sidaad u isticmaasho internetka iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan
bismillahi raxmaan raxiim isfi aad baa umahadsan tahay mataqaan su-aal muhiima weye shaksiyan horta qofku markuu rabo inuu tala soo jeediyo ama wax dacmiyo horta waa inuu nafsadiisa fiiriya shaksiyan haddaan nafsadeeda ka hadlo bisha rabadaan iyo waqtiyada kale oo ka baxsan bisha rabadaanba isticmaalka social media aad buu ugu yaryahay markayga horena anoo tiijin oo tiija oo mataqaana macalin oo waxbarashada mataqaana ku mashquulsanaa hadeertana bishii cibaadada lasoo galay oo weliba aan dhihi karo social mediaha waan furaa haddaan kuugu dhaho waa waxweye dhif iyo naadir baan furaa waayo waktiga aan gelinayo social mediaha janis waaba umaba hayo waxa laga yaaba markaan sariirta tagoo kale inaan halmar saac isaga soo furo wax yar soo daalacdo wixii mataqaana maanta cusub oo soo dhacay aan soo fiiriyo kadib aan ka soo baxo laakiin dadka waxaa moodaa boqolkiiba sagaashan dhalinyaradu inayba maalintii ugu yaraan sideed basti toddoba basti soo dhigaan oo ribalayga galaan oo waxyaala la midka waxaasa mashquulinaya marka haddii sida bositifeka uga faaidaysan lahayn waxaan aaminsanahay si walaalkay shaakir sheegaya in wax badan ku qaban lahaayeen isa laftigiisa hadda inuu isticmaalka bisha barakeysan ramadaanka inuu social mediaha yareeyey buu cadaynayaa isagoo cawaaqibta sheegaya ka dhalankadha haddii la badiyo kuwaan soo sheegay oo kale ah marka waxaan dhihi karaa cumuuman dhalinyaradu inay wakhtigooda ka faa'iidaysato waayo jiil walba wadan walba dhalinyaradiisaa dhistaa dhalinyaradiisuna waxa weye maanta tiktok iyo snapchat iyo waxyaalo kaleoo raqiisa bay ku mashquulsan yihiin marka waxaan dhihi lahaa wakhtigiina ugu badan geliya si ay ibdaac cusub usoo saari lahayd waxaa jiray dhalinyaro badan oo aad facebooka whatsappka aad kula xiriiri jidhay dhalinyaradaas hadday barahii kaa waayaan cabdiqani bilahan oo kale aadan isticmaalin dhalinyarada ay kula soo xiriiri jiday xagee kala soo xiriirayaan
waa su-aal muhiima horta dhalinyaradu sideedaba asxaabta saaxiibadu waa laba qeyb in qofku wax kusoo weydiinayo oo dan intu kaasoo yeesho kusoo wacayo isagu dee lambar baa qofku leeyahay lambarkiisuu kaala soo xiriiraya badanaa anugu dhalinyaro dibadeed islama xiriirno oo waxaweye relationkaygu waa yaryahay kuwa dalkana kuwa waxaweye kalooska isku nahay oo aadka isugu dhownahay asxaabta isku dhownahayna de waxaweye lixdii lambar bay yaqaaniino waylasoo ha teleefonka gacanta bay igala soo xiriiraan mataqana halkaasaan wixii akhbaara aan isku dhaafsanaa marka waxaan dhihi karaa dhalinyaradu cumuuman bishaan barakaysan wakhtigooda inay ku bixiyaan inta ugu badan inay ku bixiyaan cibaadada inay ku bixiyaan si mataqaanaa ula qabsado jirku ula qabsado inuu mobeelka xakameeyo oo time u sameeyo wax walba haddaan time balaan loo samayn waxaweye khadkiisu ka baxaya ama waxaweye xadku leeyahay ayuu ka baxayaa marka aad baa umahadsan tahay yuusuf gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay dhegeystayaal shaakir xalka muxuu noqonaya marka sidee dhalinyarada ugu habboon oo bishaan rabadaan ay uga faa'iidaysan karaan inay cibaadada badiyaan iyagoo yareynaya baraha bulshada
xalka keliya lagu maxaa yareyn karo waxa weeye haloo joogteen baa la samayn karaa haloo tikraar in muxuu ahaay in qofkii wixii iska qabatimo ama wuxuu joojiyo go-aansado decision aad qaato inay tahay bishan bil cibaado barqadiina uu qur-aan akhris iyo duhurkii uu sameeyo xilliga afuurka muxuu ahaay cishaha iyo taraawixuu tukado kabacdi uu seexdo maadaama bishitan muxua qur-aanka laku sheegay xadiid waxaa lagu sheegay inay tahay bil muxuu ahaaye ajarkeeda iyo sanadkeeda wata inay tahay bishii qofku isxisaabin lahaa ay tahay calculation samayn lahaa sanadkaa wixii u qabsoomay muxuu ahaay maxaad waxyaalii dembiyadii iyo waxyaalii wanaagii marka qofku ha joojiyo oo baraha bulshada ku bedelo inuu taraawiix tukado inuu qur-aan akhris sameeyo waqti yarna uu isticmaalo haddii uu muxua ka fursan waayo
bismillahi raxmaan raxiim aad baa umahadsantihiin waxa halka ugu dambeeya waxaan dhihi karaa anoo fikirkeyga miskiinka ama la awaalaya dhalinyaradu inay mataqaanaa waqtigooda horta geliso waxa loo yaqaano qur-aan akhriska horta bataatan qofku wuxuu lasoo qabsaday iskama jari karo hal mar laakiin waxaan dhihi karnaa inuu yareeyo isticmaalkiisa tusaalahaan hadduu two hawar isticmaali jiray teedi kusoo koobo minut kusoo koobo soddon daqiiqo kusoo koobo yarayntaasi waxay u sahlaysaa inuu soddonkaa kasii yarayo marba marka kasii dambeysa laakiin gebi ahaanba ha joojiya haddii la dhaho tashuush baa imanaya lama joojin karo marka dhalinyarada waxaan fikir usoo jeedinayaa inay iska yareeyaan social mediaha teeda kalena inay habeenkan lasoo jeedayo oo maalintii o dhan la jiifayana fikirkaa inay bedelaan kama sugnaan suubanaha sala allahu caleh wasalam kama sugnaan saxaabadiisii waxweye kama sugnaan culimada soomaaliyeed in habeenkii habeenka lasoo jeedaya nabiga sala allahu alay slam lagu yiri qumi leyla ilaa qaliila yah laakiin maaha in facebook kusoo jeedi whatsapp kusoo jeedi maaha cibaado kusoo jeed bay ahayd marka haddaa habeenkii cibaado usoo taagnaanayso waa arrin khayr leh laakiin dhalinyarada waxaan dhihi lahaa habeenkaa soo jeedaysan yareeya aada u yareeya weliba waxa weye si aad maalintii waqti fiican ugu heshaan cibaadada habeenkiina weliba aad cibaadada uga faaidaysataan mataqaana inteeda hore ama nisfigiisa hore habeenkii suxuurtana xili fiican aad u suxuurataan waxaan dhihi lahaa oo intaa usi raacin lahaa social media waa laba af leh uga faa'iidaysta dhanka wanaagsan oo ku faafiya waxyaalaha wanaagsan oo ku faafiya dowladnimada oo ku faafiya waxaweye horumarka wadanka ha ku faafinina dhaliilaha iyo mataqaanaa mataqaana ceebaha isku diraya ha ku faafinina ha ku faafinina qabyaalada iyo qurunka iyo waxyaalaha dadka hareeyey oo hoos u dhigay marka insha allahu tacala intaasa uga baxaya aad baa umahadsantahay walaal waa mahadsantihiin guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga doodeynay isticmaalka bisha barakaysan ee rabadaan dhallinyarada baraha bulshada ay ku kulmaan dhallinyarada cabdiqani cabdulaahi xaaji iyo shaakir cabdulaahi ducaale oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ee aqoon-yahanada ayaa barnaamijka igala qaybgelayay aniguna waxaan ahaa oo halkan barnaamijka idinkala socodsiinaya yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkaasi madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa jimcihii ku dhawaaqay in hadda kadib loo ogol yahay kooxaha kubadda cagta ilaa shan ciyaartooy oo beddel ah marka dib uu u bilowdo xilli ciyaareedka hadda hakadka ugu jira coronavirus dartii fifa waxay sheegtay in tani ay u samaynayso iyadoo ka fakaraysa fayaqabka ciyaartooyda iyo sidii loo soo gebagabayn lahaa xilli ciyaareedkan hadda hakadka ku jira ee laakiin waxa ay sheegtay in haddii loo baahnaado in beddelka shanta ciyaartooy la dabaqo xilli ciyaareedyada soo socda sida xilli ciyaareedka labada kun iyo labaatanka iyo koob iyo labaatanka ay taasi qusayn doonto go-aanka gaarideeda xiriirada kubadda cagta ee dalalka dunida hore ayuu sharciga kubadda cagta fiifa u ogolaa keliya saddex ciyaartooy in beddel lagu keeno inta lagu guda jiro hal ciyaar oo kubadda cagta ah dhinaca kalena xiriirada kubadda cagta yurub ayaa diyaargarow ugu jira sidii ay u bilaabi lahaayeen horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub oo tan iyo bishii maarj waxa yirnaa cudurka coronavirus haddii aan fiirino horyaalada uga caansan ee la filayo inay bilowdaan waxaa ugu soo horeeya horyaalka bundesliigaha jarmalka oo la filayo in dib loo ambaqaado ciyaarihiisa kubadda cagta lix iyo tobanka bishan kooxaha kubadda cagta ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay kooxaha kubadda cagta ayaa tan iyo toddobaadkii hore waday tababarka laakiin tababarka ayaa ah kuwo ay ciyaartooyda si kelikeli ah ay u aalimiintaynayaan halkii awalkii hore ay u wada aalimiintayn jireen si wada jir ah ingiriiska labaatanka kooxood ee heerka koowaad ayaa ka arrinsanaya sidii ay dib ugu bilaabi lahaayeen tababarka taas oo loogu diyaargaroobayo dib u ambaqaadidda horyaalka kubadda cagta oo la filayo inuu soo laabto bisha juun gaar ahaan horyaalka bremier leaga ee heerka koowaad laakiin waxaa kooxuhu ay ku khasbanaan doonaan in ay iska warsugaan dowladda oo go'aan ka gaari doonta wakhtiga rasmiga ah ee la bilaabi doono dalka sbain horyaalka kubadda cagta ee la liiga waxaa la filayaa in uu dib u soo laabto iyadoo kooxahana afartii bishan mey ee aan ku guda jirno loo ogolaaday in tababarka ay bilaabaan jimcihii shalay kooxda barcelona ayaa bilowday tababarka waxaana tababarka ku biiray dhammaan ciyaartooyda marka laga reebo cismaan dambeele oo dhaawacan ciyaartooydii tababarka soo xaadirtay waxaa ku jiray ciyaaryahan messi talyaaniga kooxaha kubadda cagta ee heerka koowaad intooda badan tababarka ayay bilaabeen waxaase aanan weli go'aan laga gaarin wakhtiga horyaalka la bilaabi doono wasiirka isboortiga ayaa dhowr jeer shaki geliyey in horyaalka la bilaabi doono iyo in halkan lagu soo gebagabayn doono kooxaha ayaa iyaguna waxay bilaabeen waa kooxaha kubadda cagta ee heerka koowaade inay ciyaartooyda ay tijaabooyin caafimaad ka qaadaan si loo ogaado in ay qabaan cudurka coronavirus iyo in kale durbaba waxaa soo baxay in kooxaha heerka koowaad qaar ka mid ah ciyaaryahanada u ciyaara laga helay coronavirus waxaa ka mid ah kooxda samdoria oo ku dhawaaqday in saddex laacib oo ka mid ah ciyaartooydeeda laga helay fiorentina lix ka mid ah xubnaha kooxda oo saddex ka mid ah ay ciyaartooy yihiin ayaa laga helay cudurka covid dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur bukhaari oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a qhasiidooyinkanaba ammaanka aan idiin hayno idacaddii duhurnimo oo si wada jira halkan idinkala soo codsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista maxamed cabdi sandheere waa naga intaa tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal ramadaan mubaarak